Caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan haweenka uurka leh ee ku nool kaamamka magaalada Banana ayaa waxaa ka mid ah in kaamamkooda aysan ka jirin xarumo gaar u ah hooyada iyo dhallaanka oo loogu talagalay in lagu daweeyo ama lagu dhaliyo haweenka. Inta badan arrintan ayaa keentay in haween badan ay ku dhalaan guryaha isla markaana ay la kulmaan dhiigbax maadaama aysan awoodin inay iska bixiyaan lacagihii ay ku tagi lahaayeen xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. Qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa raadiyo Beelo uga warramay xaaladda caafimaad ee ka jirta kaamamkooda iyagoo codsaday in loo dhiso xarumo caafimaad.
hadda weli nalooma dhisin xarun caafimaad hooyooyinka markay dhalayaan xagee baa geysaan waxaan geynaa dadka meelaha ku umuliyaan geynaa marna isbitaalka weyn Mm.
ma haysatiin marka qarash aa ku tagtiin xarumaha caafimaad
hadda qarash ma haysano dad qaxootiyahaan nahay agoon isugu jiro waayeel isugu jiro cuuriyaan isugu jiro dad badanoo waxaan nahay maaragtay meel kaamka buushashkaa ujeedaa iska degannahay indhoolo waalaynahay cuuriyaan waalaynahay waayeel waalaynahay agoon waalaynahay xarun caafimaadna ma haysano waxaan meel ku geys waxaan meel ku geysano hadda dad oon macnaha qarashana ma haysano qarash aan meel ku geysanana ma haysano waxay ii sheegtay inaa umulis dhaqameed aad raadisaan marka hooyooyinka dhalaayiin isbitaalka maxaa u gey wayseen isbitaalka naagta hadda aan geynaa marmar qaar aan geysano markay oon cunugu soo baxaba maahane aan geysanaa waa naag isbitaalka ka shaqaydo waa isbitaalka weyn wax daawaa ka sokeeya ma laha haa isbitaalkana marmaruu xiran yahay jidadka xiran habeen haddii la gaaro wakhtigu waa xun yahay haa marmana isbitaalkaba laga gaari karin dadkii dhiiglaan la wada dhaca hadda maamada dhashay saakay gurgaanay ku dhex foolatay iyadoo gabdha joogaanoo meeshii la cacaminaan gabadhaha loo geeyay aniga dhahayo lagu qaaday jaada lagu qaaday da waxa waaye waxa waaye wixii ilaahay keena waa iska alxamdulilah laakiin abaaraha jiray ka mid tah haa kaamkaana waa waa kana run caafimaadna loo dhiso waxaan ku leeyahay in meel wax lagu barto wax walba waxaan ku leeyahay waa kaasaa maamooyinka dhalaaya kaamka maadaama ayaga yihiin maamooyin danyar ah maxaa ayagana kula tali laheyd ayagana maadaama ay dad danyara yihiin isbitaalka weyn inay tagaan inoo markaas cunugu wakhti ilaahay iska jira iska soo baxaba ma ogi haa laakiin halistaas waa waa khatar halistaas khatar waa haa maamooyinka waxa waaye markay umulaayaan naf- naftooda inay iska taxadiraan aa la rabaa ooy maaragtay dhakhaatiirta la xiriiraan oo maaragtay isbitaallada tagaan wax laga qabto iyo wax la dhisay iyo wax laga qabtay maba jiraanba haa waa iska joogjoogaan dadka meeshaas un alla bari ku haayaa waxaan codsanaynaa in xarun caafimaad noola keeno oo naagtii dhalaysana nogula dhaliyo ilmihii jirana aan maaragta aan ku daaweysano oo caafimaadka meeshaas aan ka raadsanaa alla aan ka codsanaynaa caafimaad saasaan annaga ka raadsanaynaa in meelaha noola keeno oo daawada guriga noola keeno oo gurigayna dhexdiisa wax kastaba aan ka helno marka waxaan rabnaa xagga caafimaadka ciyaalka waxbarashada ciyaalka waxaa kaloo noon aad ugu baahannahay xagga homaamad markay umusho oo ahaana aad aan uga baahannahay taasaan aad uga kululnahay iyo waxbarashada ciyaalka marka waxaan rabnaa dadka walaalahana inay naga caawiyaan dhankaas nalaga soo galay insha allah hadduu ilaahi yiraahdo waxaan ugu dara maamada markay umusho oo hadduu ilaahi kuu roon yahay inaa dhiig la-aan ay dhiig baxdo oo ama dhiig la-aan ama silac iyo saxariir xagga dhiig la-aanta oo ku dhiig baxdo waxaa nooga daran wax daryeel la-aanaa nooga daran haweenka ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada baladweyne ayaa dhibaatooyin badan la kulma xilliyada ay dhalayaan maadaama aysan awoodin inay tagaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay